somalilan iyo shirkadaha isgaadhsiinta ee ka howlgala halkaas ayaa ku heshiiyey in la isku xidho khadadka isgaadhsiinta si ay u suurto gasho in laba qof oo kala isticmaalaya laba shirkadood ay u wada hadli karaan taas oo aan hadda halkaas ka jirin wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintaa iyo wixii lagu heshiiyeyba ka waraystay agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta somalilan faysal cali sheekh waxaana uu ugu horreyn weydiiyey waxa ugu muhiimsan ee kulankoodaasi uu ku saabsanaa muhiimadda dulucdayduna runtii waxay ahayd dhibaato badan baa runtii dadka ka haysata dhinaca isku xidhka magaranaysa moobilada qof waliba waxaa laga yaabaa laba ama saddex inay dadka qaarkood ay sitaan oo shirkadihii runtii aanay isku xidhnayn dunida oo dhanna runtii ma dhacdo meel intaasoo meelood oo aan isku xidhnaynin runtii ay jirto dhibaataa ka haysata dhinaca dakhliga dhinaca dhibaato magaa isticmaalka dhib fara badan iyo cabasho fara badan baa naga soo gaadha waxaa noo qorshaysan wasaarad ahaan oo naga go-an sidii layskugu xidhmi lahaa principally in arrintaasi laysla fahmo marka arrimaha ugu muhiimsan in ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa in shirkadaha laftoodii iyadoon caburin iyo cadaadis midna aan lagu samaynin in laga wada tashadoo laisweydiiyo war arrintaasi shacbigii kastamariska u ahaa shirkadaha ma ku habboon tahay inaynu isku xidhno oo aynu habayno marka waanu isla fahnay waananu isla qaadanay runtii imise shirkadood baa la kulanteen shirkadaha runtii aanu la kulanay waxaa ka mid a shirkadda telesom baa ka mid a somtel baa ka mid a somcable baa ka mid a nation link baa ka mid a waxaad la garateen in isku xidhkii la sameeyo sidee loo samaynayaa goormaa la samaynaya runtii waa arrin borosas qaadanaysa iminka iyagaan isku celinay bilowgii laba laba weji bay leedahay laba qodob baan hor dhignoo ah war ma idinkaa isku xidhmaya as a business oo ta u wanaagsanaan noqon lahayd ma idinkaa isku xidhmaya si xora iskugu xidhmaya oo dadku way ka raysanayaan shanta hal moobil iyo saddexda moobil ay wada sitaan mise annagaa isku kaay xidhno isku keen xidhno oo dee haddaydan kari karayn oo uu problem jiro annaga hadday dawlad ahaan xilkeedii qaadayna marka tiibay isku maqan yihiin ilaa isniinta inay noo soo jawaabaan inay iyagu qaataan iyo inaanu doorka annagu qaadano inta xukuumaddan aad ka tirsantay joogtay mar horaa laga hadlay dadka qaarba waxay aaminsan yihiin hadalka arrintani inay mararka qaar keento ismaandhaaf xitaa xukuumadda dhexdeeda ku timaada kalsooni inta leegba ku qabtaan in arrintani sideeda u dhaqaaqayso horta runtii way jirtay oo somaliland intay jirtay ama intii shirkaduhu ay jireenba conflict ka hadda aanu saxufi baan ahayo mar walba waan maqli jiro waan ogaa laakiin waxaanu ka taxadarnay wixii conflictka keeni jiray inaanu marka hore annagoo waxa ugu badnayd in amaruni uu dusha kaga yimaado oo kale maalan waa arrimaha dee ay ka caban jireen war dowladduna yaanay noo jarin war idinkuuni dee kelidiin iyagoon tale la weydiin ama qalabuun layska keeno oo hawshii ay deg deg noqoto dee muran iyo hadal iyo shir jira iyadoo la qabto unbay awal ku dhisnaan jirtay maanta kuma dhisna wada tashi baanu annagu qaadanay principlekayka koowaad waayahay muddo badan iminka somalilan intii ay jirtay waxaa la yidhahdaa had iyo jeer ganacsiga xortii meeluhu galay bay ka mid tahay shirkadaha iyo isgaadhsiintu iyagooda ganacsatadu qiimaha doonaan in siday doonaan u dhigaya adeega isgaadhsiineed arrintaas iyada ma kala hadasheen runtii waa arrin aad iyo aad u muhiimahoo ganacsigeennu waa xor sidii maanta cashuuraadku dunida iminka waa de waxa lagu shaqeeya dalkeenna nabadgelyadiis iyo amnigiis iyo shaqadiis iyo horumarintiis iyo waddooyinkiis iyo wixiis o dhan lagaga shaqeeya waa dhinaca cashuuraadka maanta miqyaas baa lagu qaadaa cashuuraha dhinaca telecommunication kolka la yidhaahdo maaha wax rasmiya oo facts oo aad odhanayso specific waxaasaa lagu hadlay ama waxaasa lagu hadlay waxaanu isku dayaynaa runtii dood bay keentaa taasina oo shirkadahana dhinac laga yidhaahdo wixii la rabay qaranka ma bixiyaan oo cashuurtii oo dham way ku wada baaqatay dowladduna runtii la yidhaahdo war wax iyo shirkaduhuna ay ku dacwiyaan iyaga laftooduna inay de wax dheeraada laga qaado oon xaq loogu lahaynoo ka fara badan intii intii la filayay marka arrimahaas si aanu u xaqiijinno oo annagoo shirkadaha eedeynayn waan odhan karnaa shirkaduhu de wixii la rabay ma wada bixiyaan waa odhan karaa karaa tii baanu gacanta ku haynaa sidii wax xaqiiqa loo gaadhi lahaa qalabkii tirin lahaa minitiska ee lagu ogaan lahaa baanu iminka gacanta ku haynaa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta somalilan faysal cali sheekh oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye